قطعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا
shan iyo tobankii bishii mey ee sannadkii laba kun labaiyo labaatanka waxaa doorasho ka dhacday teendhada afisyooni ee lagu qotomiyey xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xasan sheikh loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka waxaana maalintii la doortay habeenkeeda uu maraykanku uga yeeray xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya maraykanka ayaa xasan ku amray inuu dib boorka uga jafo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana uu madaxweynaha dowladda federaalka afkiisa ka qiray in qorshaha dagaalka iyo maskaxda uu ku socdaba ay leedahay dowladda maraykanka isaguna uu yahay oo keliya nin loo wakiishay iclaaminta dagaalkaas
الرأس أمريكا وهم عيد لها والأرجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا
wax ka yar laba bilood oo uu hayay xilka madaxtinimada ayuu xasan sheekh bishii juulaay ku dhawaaqay dagaal ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana uu sheegay inay mujaahidiinta kala dagaalami doonaan saddex jiho oo kale ah dhanka milatariga xagga fikirka iyo dhinaca dhaqaalaha labada siyaasadoodoo hore ciidan basay ku salaysnaayeen laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalkiila dagaalka fikirka waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan- aan furayno faranti saddexaadaa jiro kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay
bishaasi waxa uu xasan sheekh ku dhammaystay dawarsi iyo inuu qarash iyo ciidanba u raadiyo duulaanka uu ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay warbixinadu sheegayaan inuu lugta soo mariyey ugu yaraan lix dal kuwaasoo uu weydiistay dhaqaale iyo ciidan uu u adeegsado duulaanka bishii xigtay ee agoosto waxaa si toos a u qarxay duulaankii uu xasan sheekh wakiilka kaga ahaa maraykanka ee uu ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu ku goodiyey inuu meesha kaga saarayo maamulada islaamiga ah ee ka dhisan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya bilowgii dagaalka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wacad ku maray in soomaaliya oo dhan ay ka tirtiri doonaan maamulada islaamiga ah halka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay shaacisay in dhaartu ay tahay midda uu xasan ku goodiyey muddo kooban kadibna waxa ay saaxadu goobjoog u noqotay hardanka dhex maray labada dhinac iyo cidda ay guushu raacday
dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go'an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo xasan sheekh iyo waxa la socona waxaan leenahay een, dhaarta aad dhaarateen aan noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu Akbar. khadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doona
intaasi kadib kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad taabacsan oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa lagu soo daabulay furimaha dagaalka ee gobollada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug waxa ayna talisyo ka dhigteen cadalle maxaas baxdo iyo wisil halkaasoo ay ka abaabulayeen duulaanada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ayaa ciidanka ugu khudbeynayay hadallo waxba kama jiraan ah iyagoona ugu sheekeynayay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goobo yar kaga harsan yihiin gobolladaas waxaana markii ciidanka duurka la isaga soo fogeeyey ay la kulmeen wax ka duwan wixii loogu sheekeeyey iyagoona wajahay weeraro cagmarin ah oo lagu laayay kumanaan isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka baryahan aniga mugaan sifaynaayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa shabaab marka waa history waa dhammaadeen waa dhammaatay sheekadoodu أنا صومال هيا ذكرينا وكوني للملا حسنا ولكنك على رايات عز تريد لنا حصول الفاتحين أنا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حسينا boqol saraakiil ah ayay muddo saddex bilood gudahood dowladda federaalka ku weysay dagaalkii ay ku iclaamisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii weeraro cagmarina ah iyo qaraxyo lagula beegsaday gobolladii ay duulaanka ku soo qaaday iyadoo gacanta mujaahidiinta ay soo galeen boqolaal gaadiidka dagaalka ah ee ay shisheeyuhu ku soo qalabeeyeen dowladda federaalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayde ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey duulaanka xasan sheekh gacantooda ay soo galeen gaadiidkii ugu badnaa tan iyo midowgii maxaakiimta islaamiga ah waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midow maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagarafta iyo ciidanka gorgor
sanadihii laba kun laba iyo labaatan iyo laba kun saddex iyo labaatan waxa ay gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug martigeliyeen weeraro cagmarina ah oo lagu laayay kumanaan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waxaan insha allah warbixintan idinkugu soo gudbin doonaa saddex ka mida weeraradii ugu cuslaa ee fashilka iyo guuldarrada dhaxalsiiyey dowladda federaalka ee ka dhacay qaar ka mida gobolladaas saddex iyo labaatankii bishii jumaadu thaani kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriyada oo waafaqsaneed lix iyo tobankii bishii janawari ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatan ciidamada uu maraykanku tababartay ee loo yaqaano danab ayaa waxa ay duulaan ku soo qaadeen degmada galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ciidankan oo ay gelbinayeen diyaaradaha maraykanka ay saldhigyo waaweyn ka samaysteen degmada iyagoona durbaba bilaabay inay tacadiyaad foolxun kula kacaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmadaas balse toddoba iyo labaatankii jumaadu thaani kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriyada oo ku beegneed labaatankii janawari laba kun saddex iyo labaatan iyadoo aysan hal toddobaad ka soo wareegin qabsashadoodii degmada galcad ayaa waxa ay weerar xoogan oo cagmarin ah kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaasi lagu gaarsiiyey jabkii ugu xumaa abid ee ay martigeliyaan ciidanka bangaraaf ee uu ku adeegto maraykanka ilaa saddex urur oo laba ka mida ay ahaayeen ciidanka bangaraaf ayaa lagu weeraray degmada galcad waxaana halkaasi lagu dilay boqol konton iyo sagaal isugu jirta saraakiil iyo askar oo uu ka mid ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka bangaraaf ninka lagu magacaabo xasan tuure halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarkaasi kusoo furteen afartan iyo shan gaadiidka dagaalka ah iyo saanado ciidan oo kala duwan madaxweynaha dowladda federaalka oo doonayay inuu duugo jabkii ka soo gaaray weerarkii galcad ayaa waxaa mar qura la arkay isagoo warbaahinta la soo fadhiistay wejigii koowaad ee dagaalka ayaan soo gebagabaynay dad badan ayaana fasiraad u waayey waxa uu xasan kala jeedo wejiga koowaad iyo kan labaad maadaama uusan horay u sheegin in duulaanku uu dhowr weji leeyahay feyskii koowaad ee dagaalka labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug uu ahay degmooyinka hirshabeelle dhammaan waa ka xoroobeen waana ka xor fayskiisii koobaadaa gabagaba soo marowhaa fayskiisii labaadaa la gelaa
intaasi kadib madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud isagoona sheegay inuu halkaasi ka hagi doono waxa loogu yeeray wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana markan uu qorshuhu ahaa inay tagaan degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri oo sannado badan hoos harsanaya ku dhaqanka shareecada islaamka balse waxaa dhacay arrin fajiciso ku noqday dowladda federaalka mar qurana bedelay sidii ay wax ku socdeen tobankii bishii safar ee sanadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiriyada oo ku beegneed lix iyo labaatankii agoosto laba kun saddex iyo labaatan waxaa dhacay mid ka mida weeraradii ugu cuslaa ee ay la kulmaan ciidamada dowladda federaalka waana malxamadii coos weyne ee jahwareerka siyaasadeed ku abuurtay dowladda uu hogaamiye xasan sheekh subaxnimo sabti ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen askartii dowladda federaalka ee la geeyey howdka coosweyne oo ay tiradoodu ahayd kun iyo shan boqol oo askari waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari iyadoona laga furtay gaadiid hub iyo saanad ciidan oo tiro beel ah sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid a hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in celcelis ahaan gaadiidkii hubkii iyo saanadii ciidan ay ku qabsadeen coos weyne ay kor u dhaafaysa saddex iyo labaatan milyan oo dollar jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyne iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii caws weyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo doolar كواعب خاطبينا ندق عروشهم في كل أرض fashil iyo fadeexadaan horey loo arag ayay dowladda federaalka ka dhaxashay weerarkii coosweyne waxaana weerarkaasi kadib ay ciidamada dowladda federaalka isaga firxadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobollada dhexe xasan shiikh oo u adkeysan waayey firxadka ciidanka ee furimaha dagaalka ayaana qarin waayey guuldarradii ka soo gaartay malxamadii coosweyne isagoona siyaabo isburinaya uga hadlay weerarkaas halka siyaasiyiinta qaarna ay wixii halkaasi ka dhacay ku tilmaameen musiibo u soo hoyatay dowladda federaalka waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dila ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay- ay ku duugeen sawirro ay isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalabka ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxaa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badanoo ka mid ah waxaa la tegey maashi la yidhaahdo muxuu ahaa ee, coos weyne wixii ka dhacay waa arag hal maalin dhalinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo ee, abu cubayda iyo ee, khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilooda maaragtay tababar la sii ee, maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba hadde wixii dhacay markay arkeen ayagiyaa isbuurtay ayagiyaa maaragtay sam- wixii sam- inta jeer oo ciidamadu ay jabeen hadda aad sheegtay waa run
laakiin jabkii coosweyne ayaa noqday mid murugo iyo uur ku taallo ku reebay dowladda federaalka heer ay gaartay in askarta lagu cabsigeliyo in loo diri doono coosweyne haddii ay khaladaad galaan su-aalaha fadeexadda ku ah dowladda federaalka welina dul hoganaya ayaana waxaa ka mid ah in wax ka badan laba sano oo hadda laga joogo weerarkaasi ay nolol iyo geeri toona ku sheegi la-dahay taliya mukhtaar xasan tifow oo loo yaqiinay shaah macabe kaasoo ka mid ahaa saraakiishii ku sugnayd deegaanka xilligii uu weerarku dhacayay weerarkii coosweyne kadib waxaa aada u daciifay islamarkaana tabar dhigay gulufkii xasan sheikh uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaana fashilmay dagaalkii dhaqaale midkii warbaahineed iyo kii fikir ee uu ku dhawaaqay xasan sheikh waxa ayna xaajadu ku soo ururtay in canaan iyo eedeymo la isku weydaarsado warbaahinta kani waa maxamed cabdi waarre oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle kana mid ahaa xubnihii xasan sheikh kula sugnaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxa uu ka waramayaa fashilkii uu xasan sheikh kala soo laabtay tegistiisii dhuusamareeb isagoo tilmaamay in fadeexaddii halkaasi ka dhacday ay tahay mid aan laga sheekayn karin walaalow dhuusan reeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaahe igala hira maxaa nahay may ahay i weydiini ma rabo fiiri ma rabo intaas ka badan inaan iraa sababtoo ah intaas ka badan haddaan iraa cadowgaa cadowgaa aa ku farxaya walaalow waa ku baryaa intaas ka badan cadowgaa ku raaxaysanaa iga dhaaf aniga labaatan maalmood aan soo joogay een, eh, meesha la dhul samarreeb waxaan hayaa xod wasiirku inuu ururo iyo batalyanno furuntiga jooga taliyayaashooda lacag u qaybina labaatan kun shan kun lix kun toban kun ujeeddadu keliya maxay tahay wasiirku muxuu muxuu muxuu ka wadaa kow intuusa ka keenay lacagtan ajendadu wataasi maxay yihiin maxaase ciidan geliyey een, eh, macluumaadka qoraal masajaad la ii soo diray oo qaarkood aan loo- ay- ay- ila wadaageen dad hadda inay sheega aan rabo yaa yaan hayaa codo duubanaan hayaa amarro baxayaan hayaa wixii ka dambeeyey weerarkii coosweyne waxaa gebi ahaanba burburay ciidamadii dowladda federaalka kadib markii saraakiishii hogaaminaysay ciidamada ay ku hobteen duulaankii uu xasan sheikh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaana saraakiishaasi ugu caansanaa xasan tuure abshir shataqay farxan qaroole cabdicasiis danab xasan indhool jamaal axmed iyo boqolaal saraakiil iyo saraakiil xigeenna ah oo la laayay xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka ayaana qiray in maanta aysan jirin hal guuto oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dagaalami karta sidoo kalena aan lahayn sargaal hogaamin kara ciidanka
masalba mas- maanta ma la socotaa ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin waryaa wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan ku sii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyey waa khaldan tahay sida loo ha- hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa ciidankii burburay ciidanka yuunityo aad u tababaran baa ku jiray yuunitadii baa ku burburay waa ku baabi'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day laba guuto gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutadii kale waa burburtay ciidanka ilaalo qaran sidii lagu kala diray ayaa lagu kala diray laakiin waa la kala diray hadda ciidankaas ma noola ciidankii danab asagana waxaa laga dhigay ciidan meel haynaya markaasuu asagana ku burburay ciidankii waa niyad jaban yahay waa burbursan yahay kuwii ugu tababar fiicnaa haddii sidaas looga adkaanayo kuwii kalena way sii yara baqayaan markii ay dowladda federaalka waxba ka qaban weysay farxadka ciidankeeda ay ka samaynayaan furimaha dagaalka ayaa waxa ay taasi dhagxumo u soo jiiday wadaadada u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee u xil saarnaa inay askarta ku qanciyaan ku sugnaanshaha jiidaha dagaalka waxa ayna bilaabeen inay gaalaysiiyaan askarigii la soo carara naftiisa dadka de dagaalka ku jira oo ciidamada ah haddii ay dagaalka ama ka soo baxaan ama ay ka caajisaan ama dad kaleeta ama duul kaleeta ay ku fidnaayaan inay dagaalka gudan waayaan ilahay wuxuu ku tilmaamay munaafiqiin waxaa kaleeto ilahay ku tilmaamay fii suurati maaratay maaratay suurad kaleeto oo ayaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib fa aamana daa'ifatu min bani israa'iila wa kafara daa'ifa uu ilahay ku tilmaamay dadka dagaalka galay oo ka run sheegana iimaan oo alla ku tilmaamay dadka ka been sheego dagaalami waayo dagaalka ka soo laabta ama xagal daaciyana gaalo ayuu ku sheegay wa kafara daa'ifa ayuu yidhi taasna waa caddahay bishii febraayo ee sanadkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilowday dagaallo isdabajoog ah oo ay dib ugu qabsatay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobollada shabeellooyinka waxaana dagaaladaasi lagu laayay saraakiil iyo askar badan iyadoona looga furtay gaadiid iyo hub kala duwan halka lagu qabtay maxaabiis dagaal mid ka mida weeraradii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey duulaanadaas dowladda federaalkana ku noqday musiibo kale oo dhabarka ka jebisay ciidankeeda waa weerarkii xoogganaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab siddeed iyo tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada oo ku beegneed lix iyo tobankii abriil laba kun shan iyo labaatanka ay ku qaadeen ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey toban saldhigoo ku kala yiilay gudaha degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda halkaasoo ay ku sugnaayeen laba kun iyo shan boqol oo askari waxaana dagaalkaasi lagu dilay in ka badan afar boqol oo askari oo ka tirsan dowladda federaalka sida uu xaqiijiyey sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan lasoo hadalnay oo aan ku nidhi ilaahay inaad la diriirtiin wax danu idinkuguma jiro dabadhiriifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda warkaas dhegahaasu waxwaa u maqli waayeen laakiin maanta waxaa moogtahay ayaan darra ku ah in hadda meeshaan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshaan weerarkan ayaa xagga saameynta waxa uu aada uga duwanaa kuwii hore waxaana xilligii uu weerarku dhacayay degmada ku sugnaa saraakiishii ugu sarreysay ee dowladda federaalka sida taliyaha guud ee ciidamada jenaraal odowaa yuusuf raage iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute kuwaasoo ciidanka ugu goodin jiray in haddii ay furinta ka cararaan la ciqaabi doono balse markii ay waajaheen xaqiiqada dhabta ah aroor horena ay ka dul shanqartay xabadda mujaahidiinta ayay iyagoon dhagal qabta lahayn ka firxadeen degmada aadan yabaal weerarkan ayaa sidoo kale horseeday inay sii baaba'da rajadii ay ciidanku ka qabeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay ciidanku ku hor carareen mas-uuliyiintii iyo saraakiishii ugu sarreysay ciidamada muddo hadda laga joogo saddex sano oo kaamil ah markii uu madaxweynaha dowladda federaalka iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maanta muuqanaysa in fashil iyo guuldarro uu ku soo dhammaaday duulaankaas xasan oo kolkii hore jeedin jiray hadallo goodis ah ayaana maanta u muuqda mid ay xaqiiqadu ka daba timid isagoona si cad u qirtay in looga adkaaday dagaalka xilli uu ka hadlayay jabkii ciidankiisa ku gaaray degmada aadan yabaal
laba arrimood af soomaaliga ma kala kasi sida lagu dhaho laakiin afafka ajnabiga waa leeyihiin waa dagaal marka la yidhaha annaga dagaalaa dalku ku jira laakiin maxaa dhacayo goob dagaal maalinaad lagu riixaa maalinaad wax riixee maalin waa lagaa adkaanaa maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa lagaa adkaanaa maalma isdaba socdaa adkaanay marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaaya taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay inkastoo uu xasan sheekh ku celcelinayay inay hoos u dhigeen awooddii milatari ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab horeyna uu u jeediyey hadallo u muuqday kuwo uu ku muujinaya inay meesha ka saareen saameyntii mujaahidiinta ayaa waxaa haddana saddex sano kadib la arkay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan duleedyada magaalada muqdisho iyadoo ay sii kordheen weerarada ka dhacaya magaalada muqdisho ee lagu beegsanayo shisheeyaha iyo dowladda federaalka xasan shiikh ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku guulaysatay inay ku beegsata xeendaabka uu isku ilaaliya ee madaxtooyada iyo hareeraheeda waxaana qarax ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada muqdisho lagu beegsaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan ayaana goor dambe mar uu ka hadlayay halista amni ee uu dareemaya sheegay in muddo ku siman lix jeer uu ka badbaaday iskudayo dil ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku doonaysay inay nolosha ku dhaafiso shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh oo ku sugan muqdisho ayaa dhankooda dareemayay walaaca amni ee ka jira muqdisho waxaana marar badan weeraro lagu beegsaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya halkaasoo lagu dilay amerikan talyaani caddaan kale iyo cadhooshodu shaqaystayaal afrikaan ah waxaana kororka weerarada muqdisho iyo in duleedyada caasimada lagu arka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay keentay walaac hor leh oo soo food saaray shisheeyaha iyo madaxda dowladda federaalka al-shabaab oo horey looga saaray muddo laba sano ka hor ah ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarku u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ceelgaabta qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga haddaba saddex sano kadib duulaankii xasan sheikh ee wilaayaadka islaamiga ah dowladda federaalka ayaa maanta maraysa mid ka mida maraaxishii ugu xumeyd ee soo marta waxaana fashil aad u weyn uu ka haystaa dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona laga qabsaday inta badan deegaanadii ay duulaanka ku timid saddex sano ka hor haddana ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulaalayaan magaalada muqdisho taasoo ay u sii dheer tahay khilaafaadka kala dhexeeya maamul goboleedyada maalinba maalinta ka dambaysana waxaa isa soo taraya warbixinada iyo daraasaadka walaaca iyo walbahaarka ku beeraya dowladda federaalka ee hubanti la'aanta gelinaya masiirkeeda waxaan leeyahay markaa dadka soomaaliyeed markaa guushi waa dhowaata haddaad fulinimad in haysay ood baqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisii maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan marka insha allah waxaan leenahay hurdada ka soo kaca weelashiina soo garab istaaga ugu dambayn nimanka dhallinyarada ah ee gaalada iyo murtadiintu waxaan macnaha laha ay ku soo sireen ee daadsan bucaadka shabeellada dhexe iyo galguudii hiiraan daadsan waxaan leenahay weli niman yahow waxbaa idin laaban nafti aa idinku jirta intaa hartay inta waa tagtay waxaan leenahay safka cadowga isaga soo baxa sidii kuwa idinka horreeyey oo isaga soo baxay laydin loo karaamaya laydin karaamayn dhib la kulmi maysaan insha allahu tacaala isaga soo baxa oo halaal uga soo baxa oo waxa weeye hori hori uga soo baxa oo guuto guuto uga soo baxa idinkoo isla socotaan oo horin haddaad timaadaan insha allah dhib arki maysaan waxaan dhehi lahayn marka niman yahow waa idin danqanaynaa weli wax isku fala oo waxa weeye wax yaro haddaad xamaalatood gaarigacan qaadato aad heli karto naftaad ha dhaafin ha dhaafsan فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهزم